يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا تناطح السحب فالأعداء تخشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta koowaad ee barnaamijka taariikhda falastiin
آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا taariikhdu waa marag maxkamad cadaaladda ma taqaano naxariis ninba wuxuu mutaysto miisaankiisu sheegay maktabadaha u gelisa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu naxariistiisa weyn darteed dhulka korkiisa dhigay taariikh iyo qisooyin aan gedgadoon iyo isbeddel midna lahayn taariikhdaas waxay joogtaysaa nolosha dadka iyada ayayna ku tiirsan tahay jiritaanka dhaqdhaqaaqa iyo degaanka bani'aadamka taariikhdu waa wax dhacay wakhti hore wax dhacaya xilliga hadda la joogo iyo wax dhici doona berri waxaana la kala yidhaahdaa sooyaal siiyaal iyo saakayaal suugaanyahanada waaweyn ee soomaaliduna aad bay u cabbiraan saddexdaa qaybood alleha u naxariisto eh xaaji aadan axmed xasan waxa uu yidhi siban tegay mid weli soo socda iyo saaka waxa jooga saddexdaa waqti baa xaal adduun lagu sifeeyaaye soo noqod ma jiro shalay wixiisaa dufoo tegaye waxay taladu kuu suuban tahay subaxa aad joogto sebanku waxa uu kaalin weyn ka qaataa horumarka uu insaanku tiigsanayo waxaana ugu muhiimsan sooyaalka si looga faa'iidaysto loogana taxadaro in khaladkii shalay oo kale lagu dhaco ama si laga weecdo wadiiqadii lagu sixi lahaa sooyaalka oo ah tagtadii laga soo tallaabsaday ayaa isugu jira guul iyo guuldarro oo la micno ah horu socod iyo dibu socod tusaale ummad sooyaalkeedu soo horreeyey guulaheeduna badnaayeen sida islaamka waxay leeyihiin himilo iyo horu socod hagaagsan sababtoo ah waxay u baahan yihiin oo keliya inay isbeddel la yimaadaan kuna laabtaan sidii ay ahaan jireen berisamaadkoodii laakiin ummadaha guuldarrooyinka kala soo kulmay sooyaalka ma lahan higsi xaqiiqo ah waxayna u nugul yihiin in saacad kasta ama habeen walba ay si kadis ah ku burburaan siiyaalka oo isna ah timaadada mustaqbalka iyo wakhtiga soo socda ayaa muhiim u ah horumarka aadanaha waxaana aad uga hadla cilmiga daraasaadka istaraatiijiyadda oo afka qalaad lagu yidhaahdo the strategic stadis ummaduhu markay diraaseeyaan sooyaalka waxay samaystaan qorshe ku aadan siiyaalkooda iyo sida ay doonayaan inay u ekaadaan boqolka sano ama labada boqol ee sano ee soo socda saakayaalka isaguna waa wakhtiga saaka taagan kaasoo ah iskudhafka sooyaalkii tegay iyo siiyaalka soo socda waa halka ay isku dhaafaan ama ay ku kulmaan sooyaalka iyo siiyaalka wakhtiguna waa silsilad isguraysa oo saaka wixii yaalla waxay berito isku beddelaan sooyaal wixii siiyaalka ahaana waxay berito isku rogaan saakayaal sidaa ayuu saakayaalku u leeyahay muhiimad aad u ballaaran maxaa yeelay waa geedfadhiga lagu gorfeeyo sooyaalka iyo siiyaalka waana sababta uu xaaji aadan u yidhi waxay taladu kuu suuban tahay subaxa aad joogto xadaaraduhu way baaba'aan qaramadu way burburaan ilbaxnimooyinkuna way dhallaan rogmeen balse qalinka iyo dhigaalkiisu way jirayaan inta nololay ka jirto dunida dhegaystayaal iyadoo ay maktabadaha caalamku ku kaydsan yihiin kumannaan qiso oo ka mid ah taariikhda islaamka ayaa waxaan haatan idiin doornay sooyaal aad u gundheer oo ay tahay in ruux walba oo muslim ah uu u kuurgalo cibarka iyo waayo aragnimada ku jirta darteed waana taariikhda falastiin
فلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية إله الكون أرساه له قط العبودية إله الكون أرساه له قط العبودية من النور من الذكر وما كان
barnaamijkan taariikhda ah ayaa ku biiraya liiska taxanayaal taariikheed oo ay sagaalkii gu ee lasoo dhaafay baahinaysay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haddaba maxay tahay sababta aan mar walba u doorbidayno inaan diraasayno taariikhda lana wadaagno dadkeenna su-aashaasi jawaabteedu waxay ku caddahay oo laga ogaan karaya ahamiyadda ay diinteennu siisay qisaska iyo sooyaalka waxaana ka waramaya a-sheykh isxaaq macalim xasan maxamuud abulcabaas oo ka mid ah culimmada laga barto cilmiga luqadda carabiga iyo tafsiirka qur-aanka kariimka qur-aanka qisooyinka iyo taariikhaha aada iyo aad ayuu u ahamiyad badan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku siiyay oo uga hadlay waana muhim waxyaabaha caqliga bani aadanka mustaqbalkiisa soo socda iyo wixii lasoo maray intii isbarbar dhigo waxa ku fahmaayay ay kama tahay waxaa jira qisasul ambiyaa ayaa jira suuradaha makiga ah ku badan ambiyadii iyo dacwadooda ay ka sheekeeyaan suuradana la yidhaaha jirta suuratu yunis suurad kale waxaa jirta la yidhaha suuratu huud suurad kale waxaa jirta suuratu yuusuf suurad waxaa jirta la yidhaha sideedaba suuratul ambiyaai la yidhaha jirta nabiyullaahi muuse calayhi salaam suurad keligiis ka sheekaydo suuratulqasas ba la yidhaaha jirta ilaahayna waatuu yidhi faqasisil qasasa lacallahum yatafakkaruun dadka nabi maxamedo waxaa layidhi qisooyinka iyo taariikhaha dhacay ugu sheekay si ay u fikiraan inay fikiraan ay mudan yihiin waatii ilaahay suuratu daahana nagu yidhi subxaana wa tacaala kadalika naqusu calayka min anbaa'i maa qad sabaq sidaa oo kale markii nabiyullaahi muuse iyo dacwadiis laga soo sheekeeyey alle wuxuu yidhi sidaana kugu sheekaynaynaa wararkii dadkii soo hormareen haddaan soo koobo marka kitaabka alle qisooyinka taariikhiga ah ama dad xun oo xumaantooda iyo wixii ku muteen ilaahay nagu tusaalaynaya saan isaga ilaalino ama dad wanaagsan oo ambiyada ilaahay ay ka mid yihiin dad kale ashkhaas ah oo weliba ahlu khayr ah sida luqmaan oo kale qisadiisa ilaahay qur-aanka nooga sheegay sida maaragtay ninkii suuratu yaasiin lagu sheegay qisadiisa oo kale ninkii maaragtay nabiyullaahi muusa la shaqeeyey suuratulqasas lagu sheegay wajaaa rajulu min aqsa almadiinati yasca ilaahay yidhi mu'minu aali fircawn oo kale dad badanoo hataa ambiye ahayn oo laakiin taariikh meel micno la ka galeena qur-aanka nooga qaseeyey intaasoo dhan annagoo ilaahay naga doonayo in tusaala dad xun iyo dad fiicanba intuu nooga sheekeeyo aan ku cibro qaadano dadka xun waxaa ka mid a qaaruuna ilaahay ka taariikhay fircowna ilaahay ka taariikhay marka warka marka haddaan soo koobo qisooyinka oo laga sheekeeyo taariikhiga ah iyagoo weliba sugan qur-aanka ilaahay oo aada iyo aada uga hadlay oo alla yidhi maa kaana xadiidan yuftara alla yidhi been la abuurtay ma aha ilaahay subxaana wa tacaala nooga sheekeeyey nabi maxamed sala allahu caleyhi wasalam qisas badan ayaa axaadiistiis ku qoran sunankii saxiixeenka werinayaan xaasilka marka qisaska qur-aanka ama taariikhaha in la akhriyo la daraasayo lagu cibro qaato shareecadeena waa ammaanaysaa waana na faraysaa waxa caqliga bani aadanka waxa ku cibro qaatana waa iyadaa ka mid ah ilaahay waatuu yidhi factabiruu yaa ulil awsaari xeeldheerayaashu waxay aaminsan yihiin in muslimiintu ay mar labo ama toban jeer ay ku dhaceen khalad masiiri ah kaasoo loo sababaynayo inaanay isku howlin akhrinta taariikhda iyo wax ku qaadashadeeda tusaale dhakhtarku si uu u daweeyo bukaanka waa inuu ogaadaa taariikhda bukaanka wixii ku dhacay sannadkii tegay xanuunnadii uu ka cabanayay toban sanno ka hor halkii uu ku noolaa xanuunnada uu hadda ka sheeganayo iyo kuwa horay ugu dhacay intaas oo idil waxa loo samaynayo waa in ugu dambayntii bukaanka loo qoro dawo ku habboon sidaas uu dhakhtarku u baaray taariikhda bukaanka si uu dawo waxtar leh ugu qoro oo kale ayaan annaguna u baahan nahay inaan diraasayno taariikhda aan soo marnay si aan dawo iyo xal ugu helno mushkiladaha aan la nool nahay mana habboona in ummadda muslimka ah taariikhdeeda godqashin lagu shubo sida hadda ka socota soomaaliya oo kale bartamihii sannadkan kun afar boqol afartan iyo shan xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay war micnihiisu yahay in soomaaliya aysan wax taariikh ah lahayn halgankii awowyaashood ee sababta u noqday jiritaankooda maantana uu ahaa mid aan wanaagsanayn oo cunfi ah soomaaliya iyo etoobiya taariikhdaasi taariikh aad iyo aad u qurux badan ma ahayn taariikh dagaal iyo cunfi iyo colaad iyo burbur ku salaysan ayay ahayd taariikh jihaad waxaa la yidhaha iyo kursayd waxaa la yidhahda oo saliibiyiinta iyo jihaadiyiintu ay ku dagaalamaan ayay ahayd taariikhdaas muddo dheeray soo tixneed dagaaladii hadda dambe oo guddoomiyehu uu ka hadlay oo inta badan etoobiya nooga imaanayey laakiin marmarka qaarkoodna annaga naga imaanayay dabcan yaan soo marnay waddadaas iyo taariikhdaas waxay ku soo dhammaatay kun sagaal boqol iyo sagaashankii
faajir baa taaye nin kastoo islaamkan ka foga kana fagaareeya oo faajirnima darbidaye gaalku daaba fayla islaamkana faduulkula jiro faylka uga taagan afalaaraha marid kale ha sugo waan fashilinaye waxaa la yidhaahdaa ummad aan taariikh lahayn waa ummad aan jiritaan lahayn ummadina haddaysan jiritaan lahayn waxay la mid tahay carruur aan abtirsiimo lahayn inkastoo dhammaan taariikhaha iyo qisasku muhiimad weyn leeyihiin haddana waxay dadka qaar taariikhdan aannu ka hadlayno ee falastiin la noqon kartaa mid u gaar ah carabta iyo bulshada dhulkaasi ku nool oo keliya laakiin xaqiiqdu sidaa ma ahan waayo qadiyadda falastiin waa mid islaami ah oo ku salaysan caqiido qof walba oo muslim ahna qusaysa abwaane yuusuf shaacir oo cabbiraya arrintaas ayaa waxa uu yidhi goobaha xurmayntiyo qudus waa maguuraan xaqa lama gorgorin karo gashi baa la bixiyaa mabda'aaga lama gado geyigaad u dhalatiyo gurigaagu waa dahab gobanimadu waa sharaf allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisu waxay noo tilmaameen in qadiyadda falastiin ay tahay mid caqiido ku salaysan sidaana waxaa u dhaqangeliyey saalixiintii culimmadii iyo mujaahidiintii ummaddan soo maray sida aan ku arki doonno bogagga qisooyinka aan maalmahan diraasayn doonno inshaa allah falastiin waa dhul muqadas ah oo barakaysan waxaana ku yaalla qibladii ugu horraysay ee muslimiinta iyo masjidul aqsa oo ka mid ah saddexda masjid ee loo raran karo ama loo safri karo marka isaga laga yimaado labada masjid ee kale waxay kale yihiin masjidul xaraam iyo masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ujeeddada aan u dooranay qisada falastiin waxay tahay inay kulminayso taariikhda islaamka oo idil marxalad kasta oo ka mid ah maraaxishii ay soo martay ummadda muslimka ah laga soo bilaabo cahdigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo khulafadii raashidiinta ilaa dowladihii muslimiinta soo maray waxay si toos ah xidriir ula lahaayeen falastiin xataa sooyaalka islaamka oo keliya ma ahan ee waxaan barnaamijka inta uu socdo ku ogaan doonaa in diraasaddu ay saameynayso taariikhda aadanaha oo dhan waxaan wax ka ogaan doonnaa taariikhdii furus ee falastiin tii roomaanka gariiga aashuuriyiinta baabiliyiinta iyo faraacinada intaa waxa dheer oo aan heli doonnaa taariikhda mucaasirka ee xidhiir kala leh falastiin sida tallaabooyinkii gurracnaa ee ay dhulkaasi u qaadeen ingiriiska faransiiska ruushka iyo jarmalka waxaa jiray barkulan ay dowlad walbo adduunka soo martay uga soo darsamayso taariikhda dhulkan barakaysan ee falastiin taasi waxay keentay in aad looga been sheego xaqiiqooyin badan oo jiray kuwa been ahna la sameeyo oo la buunbuuniyo sida in dhulka falastiin ay leeyihiin yahuudda sahaayinadu waxaa u suura gashay in dad muslimiin ah iyo gaalada caalamka ay ka raaridaan sheegashooyinkooda waxba kama jiraanka ah ilaa haddana kama daalin been abuurka asheykh jaamac moxamed cusmaan sheekh cabdulilaah oo cilmiga shareecada ku bartay dalka suuriya ahna dhulyaqaan xilliyo badan noloshiisa ku soo qaatay shaam iyo khuraasaan ayaa waxa uu sheegayaa in yahuuddu ay dhaqan u leeyihiin beenta waxaana uu ka warramaya wadiiqooyinka iyo tabaha ay adeegsadaan ummadda yuhuud layahda waa ummad xogaya been ku imtixaanan oo waatuu markuu saxaabigu weynaya cabdullahi bn salaam u islaamay waatuu yidhi alyahuudu qowmun buhtun ilaahina wuxuu leeyahay wayaquuluuna cala allahi alkadiba wahum yaclamuun mar kale waatay maaragtay inkireen oo yidhaahdeen ilaah waatuu leeyahay suurat alancaam wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi id qaaluu maa anzala allahu calaa basharin min shay markaasaa loo jawa waxaa leeyihi qul man anzala alkitaaba aladii jaaa bihi muusa nuuran wahudan linnaas tajcaluunahu qaraadiisa tubduunaha wa tukhfuuna kaiira ilahay mar kale wuxuu leeyahay yuxarifuuna alkelima can mawaadicih arrintan ummaddan waxaa weeye xaalkeedo dhanba waa isdabamar iyo lumin iyo gaalnimo cad weeyaan beentana geed uma gabadaan waaba diqoomu buhtun saddexaad isku inoo sheegay marka ilahi wuxuu leeyahay markii oo ninkii la odhan jiray kacab ibnu ashraf intuu maka tegey ay yidhaahdeen annaga iyo maxamed keebaa xaq ku sugan waatuu yidhi idinka ayaa xaq ku sugan alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biljibti waataaquut wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila beentaa cad bay nimanku iskaga socdaan ummaddii sidaa ahayd oo ilaahay uu ka dhigay daayaro walaqad calimtum aladiina ictadow minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu khiradatan khaasi'iin ummaddii saa ahayd ee ilaahay maaragtay duleeyey ee ummadda ugu sharaf darayd ee ugu been badnayd ee ugu ilaahay maaragtay xaqiisa maarata uga ugu fogeyd iclaamka maanta ee waxay u yaqaanaan asulda araabica wa sulda alkhaamisa iyagaa gacanta ku haya wakaaladaha adduunka ugu caansana in warka laga qaato waxaa weeye yuhuud baa iskale waxay tidhahda waa irhaabi waa irhaabi waxay tidhahda waa xameye waa lagu xadgudbay oo difaacu nafsi ku jiraa saasaa loo qaadanaya caalamkiiba saasuu iska rumaystayba say beenta ugu wadeen hadda waad arkaysan waxa ka socda ardushaam oo falastiin ka socda shacab dhan oo barii ah oo dalkiisii degan oo nabad ku sheega inta lagu soo duulay oo dhulkiisa xoog lagaga saaray oo la tahjiiriyey oo maarata la barakiciyey oo la gumaaday ayaa haddana waxaa laleeyahay annagu waxaan ku jiraa addifaac cani nafs oo dowladda israa'iil waa iska difaacsa xaq bay u leedahay isdifaacdo waa la soo wararay irhaabiin baa soo wararay waa lagu xadgudbay marka yuhuud intaasaynu kaga ekeysanaynaa ilaahay abuulkhabaa inaga badiyo oo ayad badan inoogu sheegay waxay yihiin maantana waa indhaha inaan ku aragnaa dhaqankii ilahay ku sheegay ee xumaa ina weli ay halkii kasii wadaan falastiin waxay maanta wajahaysaa duulaan isbahaysi iyo culaysyo dhinaca nolosha ah warbaahinta noocyadeeda kala duwanna waxay noo soo tabinayaan dhibaatada halkaasi ka jirta saxaafad dareer galbeedku waxay iyaguna noo sawirayaan in yahuudda laga gardaran yahay halka muslimiinta kiirada leh ay isweydiinayaan sida xal loogu heli karo dhibaatada tobannaanka sano jirsatay ee reer falastiin xalku wuxuu ku jiraa kitaabka allah sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo inaan akhrino taariikhda oo idil iyo tan falastiin shakina kuma jiro in ilbiriqsi kasta oo ka mid ah sooyaalka dhulka barakaysan ee aynu ka hadlayno uu leeyahay faa'iido mug leh oo dawo u ah dhibaatada aan xalka u raadinayno mar kale waxaan ku celinaynaa in qadiyadda falastiin ay tahay mid caqiido oo qof walba oo muslim ah qusaysa waxaadna barnaamijka kula socon doontaan adilooyin iyo tusaalooyin muuqda oo caddayn u ah arrintaasi hase ahaate ee haddii aan hordhac ahaan wax ka mid ah u soo bandhigno adilooyinkaas marka hore waxay caqiidada islaamku tilmaamaysaa dhul walba oo lagu xukumay islaamka wakhti ka mid ah wakhtiyada uu noqonayo dhul islaamku leeyahay filistiin waa dhulkii ambiyada iyo dhulkii islaamka kitaabka qur'aanka kariimka ah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalamna waxaa lagu maamulay muddo aad u dheer oo ka soo bilaabanaysa sannadkii lix iyo tobnaad ee hijiriyada oo ka dhigan cahdigii koowaad ee islaamka waa ku dhowaad kun afar boqol iyo soddon sano ka hor culimmada islaamku waxay isku raacsan yihiin haddii ay dhacdo intaa ku ka mid ah dhulka muslimiinta ay gaaladu qabsadaan in muslimiinta oo dhan uu waajib ku noqonayo xoraynta dhulkaasi sidoo kale haddii jiil ka mid ah ummadda uu kaalintiisa gabo jiilka xiga ayuu waajibku u wareegayaa sidoo kale diinta islaamku waxay dhigaysaa culimmaduna isku raaceen haddii cadowga islaamku qafaasho haweenay muslimad ah inay waajib ku noqonayso muslimiinta inay soo furtaan gabadhaasi waa hal qof oo keliya sidaa darteed isweydii waajibkana saaran halka uu la ekaan karayo marka aynu ka hadlayno ummad dhan oo karaamadeeda lagu tumanayo cadow kan ugu daran oo yahuud ama kiristan ahna uu dullaysanayo ma ahan sannad iyo labo ee waa ku dhowaad hal qarni falastiin iyadoo axkaamtaasi la wadaagta dhulalka muslimiinta ayaa haddana waxaa jira sababo dhowr ah oo ay dheeri u leedahay islamarkaana keenaya in muslimiintu u sacyiyaan xoraynteeda waxaana ka waramaya asheykh suldaan maxamed aale maxamed guud ahaan dhulka dadka muslimiinta ah haddii taaka lagu soo xadgudbo jamiicu lfuqahaa waxay isku waafaqeen meel dadka muslimiinta ay degan yihiin haddii lasoo weeraro salaf iyo khalafba waxay isku waafaqeen fuqahadoodii muxadisiintoodu macaasiriintooda iyo mataqaana culimadii hore waxay isku waafaqeen haddii ictidaa uu ku dhaco calaa shibrin min araadi muslimiin asbaxa aljihaadu fardu cayn calaa kulli muslimin wa muslimatin ilaahna subxaanahu watacala inaan istifaacno wuu inoo sheegay walowlaa dafcullahi innaasa bacduhum bibacdin lafasadat ilard ilaahay wuxuu inoo sheegay haddaan maaragtay quwadaha qaarkoodba qaar kale lagu difaacaynin dhulku wuxuu noqon lahaa mid fasahaada sheekhulislaam fataawihiisa jidka labaatan sideedaad safxadda saddex boqol iyo konton iyo sideed wuxuu ku sheegay faama idaa araada alcaduwu alhujuuma cala almuslimiin haddii cadowga uu soo doono inuu hujuumo dadka muslimiinta ah inay istifaacaan waajib bay ku noqonaysaa kuwii loo soo qastay gaaladii usoo qasatay kulluhum inay istifaacaan rijaalan wa nisaan shubaan wa shuyuuqan waa calaa hayri maqsuudiin kuwa aan xitaa loo soo qastinna iyagana waa laga rabaa inay difaaca ay galaan fainistansaruukum fi diini facalaykum annasr hadday walaaladiin idinka dalbaan diinta inaa ugu hiilisaan dee waxaa idinku waajibaa inaad u hilisaan walaaladiinba alle subxaana watacaala istinfaar baa ku jira haddii cadow soo galo dhulka islaamka ah waxay la mid tahay iyadoo istinfaar layna geliyey marka falastiin iyo keyrkeedba iyo sida haddeerba socota ee mataqaana gaaladu inoo soo weeraraysa amxaariya keyrkeedba inoo weerarayaan dhammaan dadka muslimiinta meel kastay joogaan waxaa ku waajiba inay xoreeyaan meesha gaaladu ay joogto maaha in la sugo gaalada waa in ka hor la diyaargaroobaa dhammaan ay diyaargaroobaan waxay cuddo heli karaan iyo cadad heli karaan waa in ku diyaargaroobaa
علموا الجنود هيا يا أسود علموا الجنود واثبت الصمود في دم اليهود واثبت الصمود في دم اليهود واثبت الصمود في دم اليهود
falastiin waxay dhulalka kale ee muslimiinta laga haysto uga duwan tahay cadowga haysta oo ah kan ugu daran ee ay muslimiintu leeyihiin oo ah yahuudda sida ku cad qur'aanka kariimka marka aan falastiin barbar dhigno waddamada kale ee caalamka islaamka ee uu shisheeyuhu haysto waxaan arkaynaa in dalalkaas intooda badan ay martigeliyeen oo keliya duulaan milatari oo lagu doonayo in lagu maquuniyo laakiin gumaysiga ay wajahayaan reer falastiin waa mid isirsifayn ah yahuudda oo sidii ayaxii geeddi ah oo wata haweenkooda carruurtooda iyo xataa xoolahooda ayaa soo degay falastiin iyaga oo sheeganaya lahaanshiyaha dhulka mar haddii ay sidaa tahayna loogama rajo qabo inay sannado kadib ku laabtaan halkii ay ka soo duulaan tageen haddii ay dhacdo in duulaan milatari lagugu soo qaado si walba oo uu wakhtigu u dheeraado waxaan shaki ku jirin in soo duulayaashu ay maalin uun kaa tegi doonaan tusaalaha ugu wanaagsanna waa afghanistaan oo uu maraykanku joogay labaatan sano kadibna maalin cad isaga cararay tusaale kale oo ka tarjumaya kala duwanaanshiyaha duulaanka milatari iyo midka deegaamayntu ay la socoto waa dalka maraykanka dhulkaasi ameerika waxaa ku noolaa dadkii la odhan jiray hunuuddii cascasayd ha yeeshee dad ka tegay yurub ayaa carrigaasi gaaray waxayna gumaadeen bani aadamkii halkaasi ku noolaa kadib waxay degeen guryahoodii beerahoodii iyo khayraadkoodiina waa ay qaateen dhiigyacabyadaas oo ah dadka ameerikaanka loo yaqaano ayaa dhulkii sidaa ku qaatay wuxuuna sidaa ku noqday maraykanka tusaale kale gaaladii sbain iyo bortuqiis ee qabsaday dhulka andalus ma ahayn duulaankoodu mid milatari oo keliya ee waxaa la socday ololo degaamayn ah si bulshada muslimka ah meesha looga saaro looguna bedelo qoysas kiristan ah sidii ayaana dhacday dhulkii andalus ee ay muslimiintu siddeed boqol oo sano ka talinayeenna wuxuu noqday dhul yurub ka tirsan oo loo bixiyey sbain iyo bortuqal wixii curadka kaa dilaad kala cabsataa carruurta kale ee baqdinta ugu weyn ee maanta jirtaahina waxay tahay in falastiin ay noqoto andalusta labaad haddii aanay muslimiintu fadhiga ka kicin asheykh mahad warsame abuucabdiraxmaan ayaan weydiinay waxa maanta muslimiinta looga baahan yahay si xal loogu helo dhulka falastiin iyo soomaaliya oo uu ku socdo duulaan dhulqabsi ah allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay waaladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacd ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wafasaadun kabiir allah markii uu ka soo warramay walaalnimada iyo midnimada ka dhexaysa muslimiinta wuxuu sidoo kale sheegay inay gaalada iyaguna sidoo kale gacal iyo garab isku yihiin sheekh sacad markii uu fasirahayay qowlkii allah ee ahaa ilaa tafcaluuh wuxuu leeyahay fa inahu yaxsulu bidalika min ashari ma laa yanxasiru min ikhtilaadi alxaqi bilbatil waalmu'mini bilkaafir wacadami kathiira min alcibaadaat alkibaar kaaljihaadi waalhijra wagayri dalika min maqaasid alshariicati waaddiin allatii tafuutu idaa lam yattakhid almu'minuuna waxdahum awliyaaa bacduhum libacd taariikhda haddaan dib u raacno in maanta caalamulislaami oo ay ugu horreysa falastiin uu ka baxo gacanta muslimiinta waxa uu sabab ah laba arrin oo kale ah fasaad siyaasi ah iyo inxiraaf caqadi ah baaritaanada laga sameeyey burburkii ku yimid dhammaan dowladihii islaamka labadaas sabab ayaa ugu waaweynaa iyaga ayaana keenay inay kala irdhowdo ummaddii midnimadii iyo gacaltooyadiina ka dhexaysayna ay burburto sidaas qolo weliba halkoodii lagu ugaarsado waxaana tusaale noogu filan falastiin arrintan kale qoqobka ah waxay muslimiinta ku waayeen dhaxal taariikheed iyo mid dhuleed waxaa la qaatay jechniya ee kashmiir waxaana weynay andalus oo islaamku ka talinayey siddeed boqol oo sano mandiqadda geeska afrika marka la eegana waxay saliibiyiintu qaateen dhulkii ugu ballaaraa ee imaaradihii islaamigu ah ka dhisnaayeen sida harar welina ma aysan qusan gaaladu oo waa kuwan dhulal badan ku soo fiday baddiina hadda u soo hanqaltaagaya oo ay murtadiinta u saxiixeen ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxaa maanta hor yaalla hal khiyaar oo ah inay u kacaan xoraynta dhulalka naga maqan iskana dulqaadno gaalada hadda nagu dhex jirta wadiiqaduna waa aljihaadu fii sabiiliillaah midna aan ku baraarugno ikhwaani fillaah yaan lagu dagmin hadallada marin habaabinta ah ay dhaqanka iyo caadada ka yeesheen madaxda murtadiinta oo ah niman ay gaaladu horaan iyo haddaba u adeegsadaan inay ku qabsadaan dhulalka muslimiinta ninka lagu magacaabo maxamuud cabbaas abumaazin labaatan sana ayuu cambaaraynayay yuhuudda bulshadana uu u muujinayey inuu yahay nin haliyey ah oo yuhuudda ka soo horjeeda maantana wagkaas yuhuudda ka codsanaya inay ku wareejiso khaza marka ay baabi'iyaan oo ay dhulka la simaan abuuriqaallada soomaaliyana waad aragteen siday daacadda ugu yihiin saliibiyiinta iyo siday isugu dayayaan inay u marin habaabiyaan ummadda muslimka ah cadowga dhabta ah waa iyaga waa kuwa gaalada indhaha u ah ee waddanka ku soo hoggaaminayey waana inaan ula dagaalanno si ka daran gaalada saliibiyiinta ah يا مسلمون إلى متى هذا السكون وإلي في صمت مخيف تنظرون قد عاث في أرض اليهود الغاصبون ودنسوا طهري وأنتم صامتون xalqadan waxaan ku soo ururin karnaa dhowr qodob waa midka koowaade taariikhdu waa nimco weyn oo uu allaah noogu deeqay waxaana muslimiinta la gudboon inay ku waayo arkaan oo waddada guusha ku iftiinsadaan dariiqa xunna isaga ilaaliyaan qodobka xiga qadiyadda falastiin waa mid islaami ah oo ku salaysan caqiido waana sooyaal baac dheer oo kulminaya dhammaan taariikhda islaamka yuhuuddu waxay dhaqan u leeyihiin beenta sheegashadooda ah inay leeyihiin falastiin waxay la mid tahay sheegashada xabashida ee ah inay soomaaliya iyagu leeyihiin duulaanka ay falastiin wajahayso ma ahan mid ciidan oo keliya ee waxaa lagu soo qaaday olole dhulka looga sifaynayo muslimiinta laguna dejinayo qoysas yuhuud ah oo reer galbeedka laga keenayo diinta islaamku waxay waajibinaysaa in muslimiintu soo ceshadaan dhulalka laga qabsaday cariga falastiinna waxa uu dhulalka kale dheer yahay inuu ku yaallo masjidka al aqsa iyo inuu yahay qibladii ugu horraysay iyo halkii laga dheelmiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam ololaha degaamiinta ah ee ku socda falastiin waxaa horay loogu soo tijaabiyey andalus harar iyo dirir dhabe haddana waxa uu ku socdaa jigjigo iyo dhul hor leh oo soomaaliyeed waxaana culimmadu ay ku baaqeen in khatartaasi laga hortago inta goori goor tahay
فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لانا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta koowaad ee barnaamijka taariikhda falastiin tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا